بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشر كيلوات كتابك اللي يراهده almukhtasar الsagiir baabu dahaarati dahaaradiiba u baabyaha dahaaraduu ku bilaabay mu-alifka kitaabka qoray raximahu اllahu baabu dahaarati buu ku bilaabay wuxuu ugu bilaabay xadiidkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo ahaa miftaaxu salaati salaada furaheedu addahuuru weeyaan xadiid abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah iyo imaam axmed ay warinayaan wey salaada furaheedu waa adahuur waa dahaaro qaadashadaas baab markii la yidhahdo marka baabu dahaara baab luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa furjatun meel daloosha oo debedda inta laga soo galo gudaha la soo geli karo hadda meeshaa daloosha waa baab waa albaab dabaddaa laga imaan karaa gudaha la soo aadaya meesha noocaasa baab baa la yidhahdaa xagga isdilaaxa laakiin baab waxaa loo yaqaanaa alfaad gaar ah magac magac uu leeyahay weeye magac loo sameeyey baabku alfaad gaar ah oo macaani gaara tusinaysa oo shamlinaysa fasalyaal iyo faracyaal iyo masaa'il iyo tambiihaad baab baa la sheegayaa fasalaa hoos imaanaya furuuc baa hoos imaan masaa'il baa hoos imaan tambiihaad baa hoos yimaada intaasba baabka hoos yimaada baabu dahaara addahaara markaa la yidhaahdo waxa weeyaan nadaafadda iyo wixii adnaas iyo wasakh oo dhan oo la yska nadiifiyo weeye waxyaalaha adnaasta ama najaasooyinku waa labo mid xisiyaad oo muuqata najaaso muuqata kaadidii baa muuqata wixii kaloo najaasaa baa muuqda waa waa wax xisi ah oo iska muuqanaya waxaa jira waxyaalo aqdaara ama qurun qurun ah ama najaasooyin oo macnawiye ah oo aan muuqan oo iyana la rabo in laga daahir noqdo sida waxyaalaha ceebaha wey xasadka xaasidnimada xiqdiga ariyaa istususka kibirka waxaas waa wax kuwo macnawiye weeyaan kuwaasna qofku waa inuu iska nadiifiyo cibaado iyo daaco iyo wardi iyo khayr la yimaado iskala dagaalamo kuwaan muuqdoo dadka u muuqanayana waa inuu iska iska ilaaliyo wey dayib marka baabu dahaarati dahaaradii baabkeedii haadaa maxaluhu wa mabxadu taynaa marka dahaarada gudagelin saddex arrimood baa muhiim ah oo mar kasta la sheego waxa waxaa weeyaan waxa la yidhaahdo maqaasid maqaasidu dahaarati dahaarada waxa looga qasdayo ujeedka laga leeyahay kow iyo wasaa'ilu dahaara wasaa'il waxa lagu dahaaro qaato iyo wasaa'ilu lwasaa'il wasaa'ilu lwasaa'il wasaa'ilu wasaa'il dahaara midda hore maqaasid baa la dhahaa soo maha maqaasidu dahaara waa afar waa biyaha kow booraysiga labo biyaha kow boorka labo daabiqa shayga wax magdinaya hargaasoo lama magdinayn sheega wax magdinaya daabiqi baa la dhahaa saddex xajarulistinjaa dhagax lagu istijeyso shaqadan qofku muxuu u qabanayaa oo maqsadkan uu yahay maqaasida dahaarada waan kaa khalday maqaasidu dahaara dahaarada waxyaalaha maqaasideeda ah waa afar markaad dahaaro qaadanaysa maxaa u qasdaysaa u dan leeda alwudu'u weeso kow tan qabsatii hore iska daa algusl mayr mayrash qubaysi waa labo atayamum booraysi waa saddex izaalatu najaasati najaaso la suuliyo maalan mar aaba najaaso ka suulin ama jirkaadaa najaaso ka dhaqan dahaarada maqsadka ujeedka la leeyahay waa afar midkood weesaa u socotaa waxaa u dahaaro qaadanaysaa waa weeso dahaarada aad raadinaysa waa qusli waa qubays dahaarada aad raadinaysa waa tayamum waa boorays ama waa isaalatu najaasati najaaso suulinteed halkaanaan daahirinaya najaasaa ka daahirinaysaa weeso qubays tayamum booraysi macnaha najaaso suulinteed waa intaa taqaanay wasaa'ilna waxaa la yihahdaa wasa wasaa'il waa wixii lagu gaari lahaa afartaa maxaa lagu gaari karaa see lagu heli karaa afartaa afar baa lagu gaaraa waa biyo aad dahaaro qaadatid waa inaad biyo haysatid ama waa inaad boorkii haysatid qofka booraysanaya waa inuu boorka haysto soo ma biyihii kan weesaysanaya ama qubaysanaysa waa inuu biyihi haysta wey ama waa inuu boorkii haysto ama daabiq wixii wax megdinayey wey haragga lagu megdinayey ama xajarulistinjaa dhagaxii lagu istijaysanayey wasaa'il wey istijadii maxaa lagu gaarayaa dhagaxii in la helo ama biyihii la helo wasaa'ilu lwasaa'il waa laba keliya afartan dambe oo wasaa'ishaa dee magacantaa ku shuban wixii ay ku jireen baa la rabaa waa al awaanii weelasha weelkii wuxuu kuugu jireen iyo wel ijtihaadu dadaal ijtihaad inaad la timin intaas ka soo gudub faslun fii furuudi lwuduu'i weesada faralyaalkeeda ayuu fasal u yahay weesada faralyaalkeeda faralyaal furuud lwuduu furuud lwuduu'i weesada faralyaalkeedu sitatu ashyaaa ashyaa oo lixa weeya waaya faral haddaa maqasho waa wixii maa dalabahu shaaricu sharcigu wuxuu kaa dalbay weeye dalaban jaaziman dalab go-an faral bay kugu taha la imow waa waxa haddaa la timaadi lagaa ajarsiinaya haddii qofku ka tagana loo ciqaabayo faral buu ka teg ama waa la yimi weesadu faralyaal bay leedahay waa lix alawalu kan ugu horeeya anniyatu waa niyo waa inuu qofku niyo la yimaado markuu weesaysanayo niyadaa ugu horeysa niyo anniyatu niyadii weeyaan niyadaasi muxuu niyeysanayaa imaa niyatu rafci اlxadai xadaث iska koryeelkiis niyadeed xadaث iska koryeelkiis niyadeed xadaث buu iska koryeelaya lama dahaaro qabe aw idahaarati niyatu dahaarati dahaaro niyadeed loo dahaaro qaadanaya lisalaati salaad aw ilwuduu'i weeso kan koowaad waa niyadaas muxuu niyeysanayaa oo qalbiga ku qabsanayaa wahiya imaa niyatu rafci اlxadai xadaث iska koryeelkiis niyadeed aw idahaara imaa niyatu dahaara dahaaro niyadeed maxaa loo dahaaro qaadan lisalaati salaad aw ilwuduu'i weeso watakuunu haadihi niyatu niyadan iyadaana waxay ahaanaysaa cinda gaslilwajhi wejiga dhaqidiisa agteeda marka wejiga la dhaqayo ayaa macnaha ay niyadani ahaanaysa weesaba hadday tahay marka koowaad oo qofku wejigu saa u dhaqayo buu niyeysanaya cinda kasli lwejhi wejiga dhaqidiisa agteeda macnaha waay mushkaadkii ma yaal soo maha athani midka labaad qaslul wejhi wejiga dhaqidiisa weeye waa faralka labaad jamiicihi wejiga dhammaanti shacaran min jihati timo iyo wa basharan min jihati maqaarba waa in loo dhaqo shacaran wa bashar qofka wejiga waa inuu dhaqo xagga maqaarka wejiga iyo timaha wejiga ka baxa intaba waa inuu mayro marku rabo inuu weesaysto taas baa la doonaya dhaqid baa la rabaaye masmasixid maaha timaha wejiga ka baxa ilaa labaatan nooc oo timaha baa wejiga ka baxa qofkaa wejigiisa keliya tima iyagoo ka baxa labaatan nooc wey waaye indhaha dushooda kuwaa ka baxa labada dhaban timaha soo aada shaaribiyaa jira labaha reed baa jira afartan baal timaha ku yaalo isdaboolayaa jira waaye garkii baa jira shaaribkii laftiisii baa jira canfaqama kuwa layaa faruur dhuug meesha bushinta hoosteeda kuwa ka baxa baa jira waaye adugu timayowgaas waa in kullu la dhaqo kor iyo iyo hoosba gudaha iyo korka labadaba waa in laga dhaqo wixii laga soo reebo mooyaane ilaa baadina lixyati garkii gudihiisi mooyaane lixyadii alkafiifati weynayd iyo walcaaridayni labadii hareed alkafiifayni waa weynaa qofku gar weyn hadduu leeyahay ama laba hareedoo waaweyn uu leeyahay kuwaas baa laga soo reebaya kuwaas baa laga soo reebaya oo kuwa maxaa la samaynaya xaggaa koraa laga dhaqayaa keliya xagga gudaha in laga dhaqo waajib maaha garkaa weyn iyo hareedyadaa waaweyn iyaga gudahooda in la dhaqaayo waajib maaha waa nin garkiis ama hareedyadiis ee qof dumar hadday usoo baxaan maaha markaas iyaga markas waa la dhaqaya gudaha iyo iyo korba waa la dhaqaya waaye sidaas baa loo mayraya garkaa iyo labada hareed xaggooda kore baa laga mayraya dayib maxaa la samaynayaa xagga gudahana waajib maaha marka lixdan faral oo weesadu ay leedahay afar ka mida qur-aankaa sheegay labada ka midana sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam afarta qur-aanku sheegay wejigoo la dhaqo labada gacnood ilaa suxulladoo la dhaqo madaxoo la masaxo labada lugoodoo la dhaqo ilaa canqawyada qur-aankaa lagu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati aayaddaasaa lagu sheegay faqsiluu wujuuhakum waa wejigii waydiyakum ila almaraafiqi waa labadii gacnood wamsaxuu biru'uusikum waa madax masixiisa waarjulakum lugihiinana dhaqa ila lkacbeyni waa labadii lugood sunnaduna labada kaloo maqan bay sheegto niyada inama alcamaalu biniyaati xadiidkaa sheegay tartiibtana iyana fabda-u bimaa bada allahu bi wey meeshii ilaahay ka bilaabay ka bilaaba sacyigaa markaa laga hadlayay markii la dawaafo sacyiga la sacyinaya safa in laga bilaabo laakiin cibradu waa lafdiga caam ahaanshihiisa ee sababku markaa ku yimid khaas ahaanshihiisa maaha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab baa la yihahdaa waaye taasina wataa sidaas baa marka loola imaanayaa oo weesadii nidaamkeedii loo fulinaya marka qofka garku marna waa gar yar marna waa gar weyn maxaan ku kala garanayaa kan in la dhaqo kor iyo hoosba ay waajib ka tahay iyo midka weyn oo kor keliya la dhaqayo hoosna in la dhaqo aysan waajib ahayn qofka markaa la hadlayso oo kaa soo horjeedo majlisu takhaadub meesha aa ku wada hadlaysaan markaa hortaagantaha qofka gar kale haddaan jirkiisa iyo maqaarkiisa timaha hoostooda laga dhexdhex arkayn daldaloolo ka muuqda ee timo keliya muuqdaan waa garweyn waka haddii uu hoos jirkii kuu muuqmuuqanayana waa waa yarya oo intee u jirsanaysaa qofka saasaa wejiga garka u saaraysaa mayaa iyo indhaha maya hal mitir iyo bar markaa saa ugu jidhid halkaa taagan yahay oo saa u fiirisid haddii timaha dhexdhexdooda uu ka muuqdo jirkii waa garyar hadduusan ka muuqanna waa garweyn waay taasi wata athaaliثu midka saddexaad ghaslulyaddayni labada gacanood dhaqidooda wey maca almirfiqayni labada suxul macooda lala qabo ilaa jiqlada ilaa suxullada baa la dhaqaya faraha foodooda laga bilaabo ilaa suxulka laga gaaro ayaa la mayrayaa gacan intaasaa la yihahda marka weyse la joogo laakiin gacangoyn markii la joogo baabu sariqo la marayo oo gacangoyn laga hadlayo waa faraha ilaa meeshaas ku caayo gacantu ay ka laabanto oo calaacasha dabadeeda ah ee qofka gacantoo dhan la jari maayo labadii gacnoodna saas waa loo dhaqaya haddii qofku tima ku leeyahay gacnaha hadday bura kaga taal haddii wax kale ku yaalaan waxaasoo dhan waa waa inuu mayro wey gacanta haddii qaar go-an yahay inta hardhibuu sii dhaqaya araabicu midka afraadi masxu shayin shay masixidi wey oo min basharati ra'si madaxa timihiisa ka mid a madaxa timihiisa ka mid a waa inuu masaxo ow shacrihi timihiisa ka mid a walow bacda shacratin tin barkeed ba allaha ka dhigay sida fiican waa de waa sunayaasha madaxo dhan waa in la masaxo laakiin madaxa hadduu maqaarkiisa gaaro biyuhu gaaraan wuu masaxa hadduu timaha masaxo qeyb ka mida walow tim barkeedba allaha ka dhigana iyana masixi waa la yimi oo qoyaankii uu gaaro tintaasi laakiin tin madaxa xaddiisa ku jirdha waa inay ta hadday tin dheer tahay oo markii la soo jiido ay meel fog tegayso maya taa maaha tinta midba dhan baa loo jiidaya middan xaggan hore ku taalla horey baa loo soo jiidin gadaal loo jiidi maayo geeskan midda ku taal midig baa loo jeedin tan bidix baa loo jiidin tan gadaal jeegadaa loo jiidi alkhaamisu midka shanaad gaslu rijlayhi labadiisa lugood mayrigooda wey maca kacabayhi labadiisa canqow lala qabo labada lugood buu dhaqaya ilaa canqawyada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin meesha gomadiisa ah ay ku taalla ciddi in la eg oo aan biyuhu gaarin markaasuu ku yidhi baa layidhi irjic noqo fa axsin wuduu'aka weysadaada soo wanaaji meel yar dad baa meelaha waxaa laga yaabaa inaysan si fiican cirbaha iyo meelaha dildilaaca le iyo aysan biyaha u gaarsiin waa khatar marka middaas waa in meelaha la gaarsiiyo biyaha asaadisu midka lixaad waa lix faral bay ahaayeene adtartiibu kala tartiibin weeye hakadaa sidaa lasoo sheegay loo kala tartiibiyo xubin haddii mid laga hormariyo wax kama jiraan wey hadduu labadii gacnood mayro isagoo aan wejigii dhaqin waxba kama jiraan wey qofku hadduu biyo mukuurto ama quuso niyeystana weesadii weesadaasi waa u jidhaa cala almuctamid weesadaas waa u jidhaa faslun haadaa faasilun weeye fasal kaloo ka dhiga sida waa isku xira waa saas weeyaan waa la isku xidhi karaa waxa weeyaan waxaa laga hadlayaa wasunanuhu wuduuga sunayaashiisu wa- wuduuga sunayaashiisu waa wax tiro badan qayb ka midaa lagu sheegayaa sunayaashiisu wuduuga sunayaashiisu asi waa kuwa caday qofkiina waa cadayda wey nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaanan ka baqayn lowlaa ana shuqa calaa ummati ummadayda inaan dhibo haddaanan ka baqayn la amartuhum bisiwaaki cadayaashaan amri lahaa maca kulli salaatin salaad kasta maceeda cadaydaan dhihi lahaa dee hadduu nebigu inoo turay sunnay baaqin oo ku ta hallaa cadayda weeye marka la weysaysanayo iyo maca kulli wuduu'in weese kasta maceeda uma tasmiyatu alla magacaabid wey qofkii inuu bismi illaahi yidhaahdo ka weesaysanayo bismi illaah baa ugu yar bismi illaahi araxmaan araxiimna waa inta ugu kaamilsan hadduu bilowgii ka tago dhexda ku garto xataa waa la imaanaya uma tasmiyatu wey faqaslulkafayni labada kaf oo la mayro wey falxalkii wey uma almadmadatu luqluqashadii wey uma alistinshaaqu sandaarsigii wey walistin faaru iska soo fiifintii wey markii la sandaarsado saa loo jiido biyihii la jiiday fiifin layska soo yiraahdo oo layska soo celiyo wey watahliidu baa sunnaha saddex saddexayn saddex saddex jeer mid kasta in la sameeyo weesada marka lagu jiro xubnahoo dhan saddex saddex jeer cumaan baa sayd cumaan baa wuxuu yidhi nebiga weysadiisi ma waana idin tusayn calayhi salaatu wasalaam haa na tus markaasuu u weesaysay saddex saddex jeer buu markaas tusay shaaficiyadu waa xadiidka ay ka qaateen imaamu shaaficiya inta raacday madaxa xataa in saddex jeer la masaxo imaamu nawowi baa saale sharxu saxiixu muslimku ku leeyahy saxiixu muslimka sharxiisa wa masxu jamiici ra'si madaxa dhammaantii masixidiisa wey madaxoo dhan in la masaxo waa sunni madaxoo dhan inaa masaxdo faralku in yaru kuugu xasilaya laakiin sunnaha madaxoo dhan inuu qofku masaxo uma ludunayni labada dhegood inuu masaxo iyo wasimaakayni cukurada dhagaha daloolkooda weeyaan simaakayn baa la yidhaha asimaakayni labadaa dalool iyo labada cukur baa la dhaha waay biyaha lagu masaxaya cusub kor iyo hoos ba ha laga masaxo dhegtu meel kor iyo meel daahira iyo meel baadinay le daahirku waa dhanka madaxa inta xigta madaxa waxa xiga halkan kore dhegta oo madaxa xaggeeda xiga waa daahir waay wejiga dhankan xigana waa baadin ilaa madaxa maxaa xiga dhegta xaggeedaas waa waa daahir waa daahirkii halkaas dhanka ay ka roganta gudahan wejiga soo xigana waa baadinka simaakaynku waa labada dalool oo dhegaha wax kale hamooda waxaa kaloo sunnaha wa takhliilu lixyati garkii in la takhliiliyo faraha la dhexdhex geliyo alkafiifati weyneyd garka weyn kor keliya laga dhaqayaa soo ma ahayn gudahana in saas la yidhaahdo iyadu waa sunni oo saa gacanta loo dhexgeliyo wa takhliilu lasaabici faraha in la takhliiliyo iyana waa sunni markii la faraha la dhaqay in laisdhexdhex geliyo wey wakhallil bayna alasaabici xadiis waa ku soo arooray faraha in saa la isku dhexgeliyo waaye lugaha laftooda farahooda marka la dhaqayo waa la takhliiliyaa waxaa laga bilaabayaa faryarada lugta faryaradeeda horta gacantaada bidixda ah gacantaa la dhaqaysatan biyihii bay shushubaysaa moogta gacantaa bidixda faryaradeeda baa waxaa ku bilaabaysaa lugtaa midigtaa faryaradeeda saasaa hoos uga gelinaysaa labadaa farood dhexdooda misna labadaa kale dhexdooda misna labadaa kale dhexdooda saas ilaa suulkaa ku keentay saasaa usoo dhaqaysa lugta kalena waxa weeyaan suulka ka bilow oo faryarada ku gey marka waxaa la yidhaahdaa bikhinsarin min khinsarin ilaa khinsar faryaro lagu bilaabo faryaro laga bilaabo faryaro lagu geeyo baa la yidhaahdaa taasna waa sidaas wa tadwiilu lgurati biriirta in la dheereeyaa sunnaa iyo wa taxjiilu xubna gargarnaanta biriirtu waa salaanta wejiga biyaha kor inaad kaga keenti dhinacyadoo dhan nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum alguru kuwo weji iyo salaan cad baatin weji cad almuxajaliina xubna gargaran yowma alqiyaama waana mi- weesada saa ugu xeeldheeraanayse qofkii awoodaaya ha dheereeyo weji garnaanta iyo xubna garnaanta oo si fiican sunnaha dee meeshii waajibka suculka ha dhaafsiiyo cududda ha gaarsiiyo oo wejiga dhinacyada ha gaarsiiyo oo si fiican ha u gaargaarsiiyo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibuna waa meesheed waxaa kaloo sunnaha walmuwaalaatu in la xiriiriyo xiriirin weesada ha la xiriiriyo xubinka hore aan qalalin xubinka kalena gal haddii hawadu caadi taha kulayl daran iyo uusan jirin qofka da- een, qofkuna caadi yahay oo qof ku dab ah hadduu yahay hadd- haddiiba meesha jirkiisu qalalaya maaha wa tarkul isticaanati baa sunnaha kaalma kaalm kaalmo dalab inuu ka tago iigu shushub iyo ii dhaq iyo waxaas inuusan dhihin waxaas waa iska raaxaysi lama rabo adiga cibaado weeye hawshaada adigu la imow haddaa awoodid waaye waa qof caafimaad qaba isticaanaadka dee kitaabka hore inoo soo sheegay safiinihii soo maahay mar bay waajib noqonaysaa qofkaan awoodin war ii weeseey hadduu doono kharashka laga qaato waa inuu yidhaahdo wa tarku tanshiifi qallajin waa in laga tago ka tegideed weeye qallajin bikhirqatin karin lagu qallajiyo qofkii inta uu marka weesayso fastileeti iyo een, waxaa la yidhaha shukumaan iyo wax soo qaato inuu isku qallajiyo biyihii iska qalqallajiyo ma fiicna cibaadadaha haddaan wax daruuraayo keenaysan jirin arrin keentay haddaysan jirin qof wixii dhibsanayo u ekaanaya adduunweynaha ayo ka jidha arrintaas hadiiba qofku inuu isqallajiyo haddii cududaar jiro qabow baa jira markaasuu biyahan haddiiba iska qallajinaya dhib male iska qallajiyo weesada markuu dhammeeyo waxaa sunnaah qiblada inta qaabilay uu gacnaha kor u taago inuu yidhaahdo ducadan ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allaahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin wajcalnii min cibaadika asaalixiin subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk inuu sidaa yidhaahdaa fiican sidaa habboon wey sidaa inuu yidhaahdo ayaa fiican ayb faslun fii nawaaqid اlwuduu'i weesada waxyaalaha buriyow fasalu yahay wayanqud lwuduu'a weesada waxaa buriyay arbacatu ashyaaءa afar shay alawalukan ugu horeeya alkhaariju waa midka ka soo baxay min axadi sabiileyni labada wada midkood min alqubuli xagga hore aw iduburi xagga dambe labadaas midkood unbuu ka soo baxa min alqubuli aw idubur ayuu ka soo baxa hor horay ama gadaal weesadii waa buras ila almaniya manidii mooyaane mani hadday timaado qubays bayba keento ka daran oo ka weyn ee weesa ma burin ahaani kan labaadna zawaalulcaqli caqliga zuulidiisa weeye binowmin hurdo uu ku zuulo caqligu ow kayrihii hurdo keyrkeed nowm waxaan ahayn buu ku zuulay hurdoo dhan wax allaal wixii caqliga suuliya weesadii waa ku buraysa ilaa nawma mumkinin mid makaniyey hurdadiis mada maqcadatahu dabadiisa min alardi dhulka maqcadada waa meesha qofku dhulka da- barida uu ku fariisanayo dabada qofkii sidaa isagoo u fadhiya tarabuca afargeeskaa sidaa ku seexda oo kuwa ictikaafsan ama kursi ha ku fadhiya ama dhulka ha fadhiya ama meel kale waa u jidha iyada waana seexday hurdadaasna weese kama burin laa nawma mumakinin mid makaniyey hurdadiisi samada oo weesada kuma burayso maqcadatahu ma- waxa weye maqcadadiisa iyo dabadiis baridiis ya makaanu fadhigiisa mina ardi dhulka meesha uu dhulka ku hayo wey taa ku beri mayso qofkaasi waa inuusan ahayn qof maaragtay aada u caataa qof aada u buuranna waa inuusan ahayn dhexdhexaad waa inuu waaye athaaliثu midka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin nin iyo wamra'atin haweeney labadooda jir basharatey waa labada maqaar labadaa maqaar kulankooda wey saasaa gadaal loogu macnaynaya haweeney iyo nin labadoodi maqaar ama labadoodi jir oo kulmo weeye Ka- labadaasoo kabiirayna waaweyn labadaasoo ajnabiyeyna ajnabi kale ah min kayri xaa'ilin ay istaabtaan astur la-aan teed la-aan iyagoo aan wax kale xigo usan jirin hadde meeshaan quyuud iyo shuruud baa ku jira nin iyo haweeney baa lagu hadday laba nin yihiin ama laba dumar waxba kala burin maya kabiirayna waaweyn baa lagu yidhi haddii mid weyn yahay midna ilmo yar yahay waxba kala burin maya ajnabiyayna ajnabi kale ah baa lagu yidhi hadday maxram isku yihiin waxba kala burin maya min kayri xaa'ilin teed la-aan baa lagu yidhi haddii wax u dhaxayso oo teed u dhexeeya maro iyo wax la mid ah kama burin araabicu midka afraad masu qubulil'aadamiyi aadami qubulkiis cawradiisa hore weeye taabashadeeda weeye aw xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashadeeda weeye xagee lagu taabtay bibadni raaxati calaa casha beerkeeda ow amase buduunil asaabici faraha beerkooda faraha beerkooda ama calaa cashaan beerkeeda ayuu ku taabto intaa mid ka mid a hadduu qof kale cawradiis ku taabto ama isaguba iska taabto weysadii waa budhe weysadii waa budhe markaas man masa dakarahu nebigaa yidhi alai sala sl qofka cawradiisa taabta falyatawadaha weysas waaye labada calacalood iyo faraha markay saa laiskugu daboolaa la yidhi day saasaa laiskugu daboolaya midba midkeeda saa u saar wax yarna xoogaa saa laiskugu xambaaro intaas isdaboolaysa hadduu ku taabto wey laakiin fiiddaa hore iyo ee korkan iyo ma aha intaa isdaboolaysaa lagu yidhi haddii taabashadu ay ku dhacdo dayib waxa weeyaan cawradii hore markaa xataa kuma jiraan alkhisyatayn labada xiniyood kuma jiraan haddou taabto taa wax ku burmayaan waaye waa binu aadan cawradiis baa lagu yidhi aadami maxaa baxay xayawaanka iyo xoolaha xoolahaas qofkuu shilinta ka jarayo oo waxa weeye ou ku dhex jiro haddii meesha ay ka kaadiyaan iyo wax la mida gacantiisu taabato waxba ka burimayaan binu aadan baa la yidhi maa xoolihi ya weesadii baa buraysa yay ka buraysaa kan wax taabtay amaa kan la taabtay waxba ka buri mayso xagga cawrada iyo halkan wax isku khilaafo taabashadii kaleo weysada ku buraysa taabashada kale hor nin iyo islaan is taabtaan labadiiba waa ka budhe kii wax taabtay kii la taabtayba laakiin markay arrintu la xidhiidho xaggan kan wax taabtay keliya wax ka buraysaa waaye ayib daysan kala nooc ahayn laba jinsiya kala ahayn masaa-ishaasna marka intaas ayuu inoo ka sheegay oo sidaas buu inoo ku bayaaniyey waa weesadiiba hadda laynoo sheegay laakiin halkaa waxaa ku jira oo hadda kitaabku isaguusan ka hadlayn almasax cala alkhufeyn labada khuf in la masaxo labada khuf in la masaxo sanadkii sagaalaad oo hijiradaa la jireeyey qaswatu tabuuk maye waxaa la soo jireeyey markii weesadaba la keenay habeenkii nebiga la dheelmay calayhi salaatu wasalaam qabla alhijrati bisana intaan la hijroon sanad ka hor bay ahayd nebiguna waa sameeyey waana ku hadlay calayhi salaatu wasalaam marka masaxu waa jiraa isaguna labada qof baa la masaxaya in lugaha la dhaqaa fadli badan laakiin masaxuna waa bannaanyah laakiin qofkii arka naftiisu inay masaxa diideyso ama bannaanida ka shakisan inuu nafta baro ku khasbaa fiican sideed shardi buu leeyahy markaa labada khufeyn gashanaysid waa la helaa khufeynkee qofkoo dahaaro qaba horta ha gashado xadaث yar iyo mid weyn midna waa inuusan jirin laba qufoo qawiyeyna waa inay yihiin xoog leh sharaabadyadan iyo sigisyaankan xununkaa ma aha waxaas ma aha waaye biyuhu inay dhex galaan waa inay diidayaan labadan quf aysan biyuhu ka dhex dusayn sida haragga iyo maqaarka laga tolan jiro oo kale kuwa awey ilaa maxalulfaralka waa inay asurayaan ilaa meeshii weesada inta la dhaqayey ilaa kuucayn sooma ahayn canqawa waa inay intaa asurayaan kuwa waxaa hadda soo baxay aan meelaha markaa tegto khufeenku yaalayn sida siyaastan yararkaa hadda la keeno kalaayo aan wada asturayn intii labada qof waa inay daahir yihiin kuwa najaasaa lama rabo ama mutanajis intuu qabo qofku haddii xadadka weynaa yimaado waa inuu iska bixiyo oo qubaysto oo lagu hidhaqo waa in la siibay noqonaysaa markaas marka shuruudaa jira sidaas hadday yihiin qofku waa iska masaxaya waa iska masaxanaya sidaas buu samaynaya habeen iyo maalin buu leeya qofka magaaladiisa ama waddankiisa iska jooga ama miyigiisa iska negi oo masaxanaya qabow badan baa jira waa la bartaa ama waxbaa jira lagu iska masaxanaya meeshu lagu hadhaqi lahaa qofka musaafirkaana saddex habeen iyo saddex maalmood buu leeyahy marka intaasna korbaanka laga haleeshiyey والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب